Qofba waa i hiisaa,qofba waa i hiisaa, ileen meel ku waaboo waynu kala fogaanay, miyaan ku warramay weli? Qofba waa i hiisaa, ileen meel ku waaboo waynu kala fogaanay, miyaan ku warramay weli?
bismillahi raxmaan iraxiim salaamulahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaaye ee magaalada jowhar Qofba waa i hiisaa, qofba waa i hiisaa, ileen meel ku waaboo waynu kala fogaanay, miyaan ku warramay weli? Qofba waa i hiisaa, ileen meel ku waaboo waynu kala fogaanay, miyaan ku warramay weli?
waa isniin taariikhdu waxay ku beegantahay siddeed iyo labaatanka bisha afraad ee abriil sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka waayaha nolosha toddobaad walba qof ayaan ku marti qaadnaa toddobaadkan waxaa marti ku ah yuusuf abubakar ibraahim oo ka mid ah dhallinyarada sidoo kale ka mid ah wariyaasha ku nool magaalada tani jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle yuusuf abubakar kusoo dhowow marka hore idaacadda isnaay gaar ahaan barnaamijka waayaha nolosha kadibna waxaa nooga warbixisaa yuusuf waa kuma xagguu ku dhashay xagguuse ku barbaaray
waan dhawahay waa mahadsan tahay ee, saaxiibkayga ee, bahwadaaga aan nahay ee, nuur shiine ee, dhammaan shaqaalaha radio snai iyo adigaba waa idinka qaaday salaanta Ee, tan xigta yuusuf waa horta nin ku dhashay distractiga amba magaalada hadda aan joogno jowhar kusoo barbaaray jowhar ku waxbartay jowhar ilaa ay heer jaamacadeed aan weliba meel kaga bixin aniga waxaan dhashay ii waxaan ku dhashay cisbitaalka weyn ee magaalada jowhar marka wakhtigaas eh, maadaama ay unisomta ay joogtay een, meeshana maxaa la yiraahdaa isbitaalka weyn dhabarkiisa dambena unisomta ay ku bixin jirtay een, xagga een, sida hadda eh, lagu bixiyo een, caruurta een, tabarta daran oo kaleento een, lagu sii jildiramka yaryar sida mushaaradii iyo waxaasoo kale lagu sii camalay ayakana meeshaas u ahayd marka isbitaalkan xaruntooda caadiga ahaaday ahayd maadaama ay isbitaalka ay gacanta ku hayeen waqtigaas qoladaasi marka waxaan ku dhashay isbitaalkaas jowhar aan ku dhashay gaar ahaan isbitaalka antarasos waxaana kusoo barbaaray jowhar aniga waxaa ahaa sida hooyaday igu sheegtay laba soon amba ay caloosha igu siday marka xoogoo jiri jiri iyo waxsaas inay tahay dabcan laga yaabo marka saas darteeday maxaa la yiraahdaa aan ku mutaysatay hooyaday inaa loo ninkaasi ugu dhalay xaggee ku barbaartay ha aada umaasan tahay een, barbaarinteydii waxaan iska ahaa nin dhib badan ee, dhalinyarada amba dadka kaleento aad ay ugu doodaanoo dhib badana ahaa niyow ee, xaafadda hantiwadaag meel la dhahayaan kusoo barbaaray deganahay marka walow aan hadda aan kasoo yara laabtay laakiin waqtigaas yaraanteydii halkaasaan kusoo barbaaray xaafadda santiwadaag la dhalaanta saddexaad ee dadka u yaqaaniin Een, meeshaasaan ku barbaaray een, kusoo waxkasay mid dhib badanna waa ahaa sidee ahayd noloshaada guud xilliga barbaarintaada
Eh, alxamdulilah een, nolosha hadba si waaye Eh, run ahaantii nolosha markii laga hadlo alxamdulilah aniga aabahey wuxuu dhintay horta anuu shan sano jiro soo hooyaday macaan ajar iyo xasanaad aan lasoo koobi karin ibah ka siiyo ayadaa dhexda iisoo xiratay wallaahi een, rafaadka bini aadamka wuu iska jiraa laakiin ma dareemin nolol xun ma dareemin sababtoo ah dhibaatada aan dareemi lahaa waxaad dushuu dhigtay hooyaday tan ani aan dareemi lahaa waxaa dareentay hooyaday aa dareentay walow ayada ay odayna ahayd habarna ay ahayd marka alxamdulilah
dhanka waxaan geli doonaa waxbarashada marka hore waxbarashada waxaa ugu horeysa dugsiga qur-aanka kariimka ama qur-aanka in la barto goorma bilowday in aada daraasayso qur-aanka kariimka
runaantii nuur horta aada u mahadsan tahay taariikhda ma haayo oo dugsiga qur-aanka horta macalinkeyga macal cali aa la dhahay macal eelaay uu ku magac dheeraa soo dabcan dugsigii ah kusoo waxbartay btinow wuu taagan yahay ee ardaydii macalinka uusoo waxbaray ayaa hadda gacanta ku haayo walow macalinka oo u wareegtay caasimada soomaaliya muqdisho dabcan tirada ma haayo oo ma ogaan kari sababtoo qof markuu agoonnimo uu ku barbaaro waad ogtahay sida xaaladiisa ay ku sugnaanayso iskuulkeyga waxbarashada waktigaasaan dhigtay waad dareemi kartaa marineta adayga koodii hore galab camal u dhigin jiray walow gelinkii dambe haddana subax iyo galab ay ka dhigeen oo dafcadooyin aada u xoog badan ay soo saareen luuqadda carabiga waxaan ku bartay sheekh xasan barsane oo ah ustaadka m m amba sida inta badan dadka ay u yaqaanin luuqadda carabiga xilliga maxaa la yirahdaa shanta saac camalaan soo geli jiray lixdii saacaan ka bixi jiray shan saac wixii ka dambeeya ilaa iyo maxaa la yirahday laba saacne marinetan dhigi jiray waxbarashadeyga inta badan marineta ku dhammaystay waxaa kaleeto jiro brifatyo aan galay luuqadda ingiliishka isaga xoogo isaga soo dhisay heerkayga jaamacaddana waxaan galay labada kun laba iyo labaatanka dabayaaqadkeedii ilaa abtinow continue walow hadda aan seven aan marayo oo aan muddooyinka soo dhow aan eight aan u gudbi doono aan ku guda jiro research buuggeygii maxaa la yirahdaa difaacashadiisii iyo waxaas aan hadda aan isku qaban qaabinayo marka alxamdulilah waxaa i weydii doontaa inaa intaadan i weydiinin maxaa keenay xilliga iskuulka a ka qalin jabisay ilaa iyo abtina hadartaan oo adiga aad dhehaysid waa kuu sheeg horna waa kugu sheegay duruuf jirto farqiga u dhexeeyo laakiin duruuf jirta awgadeeda ayaan xilligaas jaamacad u geli waayey haddana ii suurta gashay sababtoo aabaheygu wuu dhintay hooyana waxay nolol maalmeedka kama ka badan ma ahan xirka jaamacaddana waqtigaas waxay ahayd districtiga waa laga tegi jiray caasimadda soomaaliya loo tegi jiray yacni magaalada jowhar jaamacad saas ma ku oolin waxaa loo tegi jiray maxaa la yirahday muqdisho nimoo nin ma tahayne ma aadi jirin dabcan waqtiyo kaleenta haddana ay timid daruufa iyo diiday sababtoo ah qofka markiis jaamacad uu dhiganayo waa dareemi kartaa xaqa laga rabo lacagaha aaday zaa'id u ahayd marka waa aboodi waayey mar baa jaamacadda balasma galay balasma haddiin galay xoogo ayadan inkamkeeda zaa'id igu noqday waan kasoo yaro baxay oo adi laba semester camalaan dhigtay waa adkeysa waayey marka kadibna waxaan doorbiday inaa haddana jaamacadda la qabsado joobkey farceeda johar ta oo scholarship siisay halkaana ka salaama dhammaan madaxda jaamacadda aaday ii wanaajiyeenay iisoo dhabeeyeen maasha allah koleytoba hadda heerkaasaan hadda maraa
waa gartay maxaa bartaa marka jaamacad maxaa ka bartaa maadaama aa sheegtay research inaad diyaarinaysid oo semesterkii ugu dambeeya amaraysid maxaa ka diyaarisaa
run ahaantii aniga public administration marka haddaanayaan koleydaasaan bartaa so waad dareemi kartaa qof welibana waxbuu uu diiradda saaraa laakiin hamigeyga diblomatic so hadda waxyaaba public inkastoo ay waxyaaba badan businesska management iyo common ay tahay isku imaad ay tahay laakiin hadafkeyga ani waa diplomatic maadaama siyaasadii aan ku dhex jiro aana jeclahay inaan siyaasi aan noqdo
waxaa sheegtay inaad barato public administration dabcan kuliyadaasna waxay la xiriirtaa qofka inuu wax maamulo adigana waxaa tahay qof wariye ah maxaa u raadin waysay kuliyad oo quseyso ee saxaafadda tusaale ahaan sida multimedia iyo waxyaabo kale aadaa u mahadsan tahay waa kuwiishin aada u wanaagsan soo saxaafadda wax faa-ida ay leedahay ma jirto saxaafad hadda jirto ma laha wax in la barta hadda leh ma laha aniga hadda abal hore hamigeyga jooskeyga ahaa labada kun sideed iyo tobankii aan soo galay abtinaha waa ku jiraa laakiin wax horumar inay leedahay ma umaleeya sababtoo ah xitaa qofka hadda saxaafad baranaya waxaan dhihi lahaa iska dhaaf that is why ma- soomaaliya saxaafadda xushmad maku leh saxaafadda soomaaliya waa dareemi kartaa horumar ma leh marka haddaysanba horumar lahayn maxaan ka baranaa waxaan ka shalaynaaba inta aan soo bartaan ka shalaynaa wallaahi hadda arday badan oo ah, hamigeyga wuxuu ahaaya ku dhahay inaa saxaafadda aan barto aan fahmo aan ku shaqaysto nolol maalmeedkeyga kaga saarta just baagamuuda ba ahay waryaa tahay noo lileeyahay maxay sheegay marka macnaha xirfadda maxaa een, aniga markaa een, een, een, facultyga aan baranayo so hamigeyga wuxuu yahay inaan skillskeyga horta agto am- aan- aan maxaa la yidhahday aan- oo wax si fiican aan ugu fahmo ugu barto aan ku shaqaysto waxaan bartana aan ku shaqaysto so haddiiba maxaa la yidhahday hadda aan baaj ka qaato een, saxaafadnimada aan ka qaato xagee kusoo laabana waa aragte een, dad badan oo heerar ka gaara way jirtaa laakiin waxay kusoo aadeen waqti oo wadanka uu wanaagsan yahay oo ninka wariyahana oo fursad oo kaga heli karay kusoo aadeen waayahay maxaa ka mid ah waxyaabihii kugu farxadda badnaa ee alxamdulilah niyo waxyaabaha ugu farxada badnaa waxay ahayd idoo ciid ay tahay hooyaday bustoola afgaab bacdliga ii soo gatay taasaa ugu farxada badneed sababtoo ah ilmaha asaaga iidihii horo ilmihii asaagayga maxaa la yiraahdaye bastoolooyinay wadi jireen anigana nin agoona ahaa bastoolad ma wadano dharka markee deyn in lagu soo qaadaa macquule sidaas ah ku wato Ee, culeys baa mala saareen marka iidii ugu horeyso bastoolad la iigada bastooladaas oo afgaab ahayd marka bastoolada afgaabtana zaaid ay qaali u eed macnaha waa qiilinay marka bastoolada afgaaba aa la iisoo gaday marka taasaa farxad weyn ii ahayd waxaa umaleynaya xataa maalintaas in aan wadanka dhan aan milkiyey inta caruur ay ahayd ma jiraan qof saameyn adiga kugu lahaa noloshaada
niyow horta wax walba waa laga bogaadsadaa Een, saameynta way jirtaa Aan weliba qalbigayga weli ka go-an way jirtaa so waxaa jira dad oo een, dhalinyarta waa dareemi kartaa een, waqtiga dugsiga ay dhiganayaan oo kaleento een, ilmaha gambarka waa laga kacsadaa qadda waa xoogaa laga qaataa mararka qaarkood waa laga daadiyaa marka dad badan oo hadda aan dad ahaan iskugu dhownayo saaxiibo ahanahay oo qadada iga daadin jiray oona iga xoogi jiray gambarkana iga kicin jiray oo iga kacsan jiray xoog kuria dhulka fadhiisa i dhihi jiray way jirtaa weli laakiin ma hilmaami raggaas hadda cafis ha iga dalbadaana saaxiib aan nahay ha iga dalbadaana cafis sababtoo weli caloosheeda waa ugu jirtaa saaxaawo ma ilaami sababtoo ah qadar rafaadaa ku keenino Aa, ma xusuusisa laakiin adiga ma weli ma xasuusinin qaarkood la ahaa mid ka mid a aan waxaan dhahay qadii iga xadi jirta weli waa kuu haystaa marka markaasuu wuxuu yidhi ruuxaas ilmanim waaye kor ugu baxa caadi maxaa ilmanime eh ani dhibaatada ku keenayan ba ogaaya niyow hadda waa kuu haystaa ani niyow ilaa iyo ablajas a iga bixisa misana ah oo aad wadadeeda iisoo martay taasaan le hadduu i dhegeysanayo waa waa gartay Ee, mar waxaa jirta firaaqa aad leedahay xilliga firaaqa aad leedahay maxaa waqtigaada maxaa ku bixin jirtay niwaada umaadsantaa qof walba hoobuu leeyahay aniga akhrintaa waxba ku ku bixin jireen sababtaa waqtigii aan dugsiga joogi een, niyow qof walba joosuu leeyahay ee, qur-aanka kariimka masaajidkan fadhiisan jiray aabbahay mu-adin ahaa marka masaajidkan waqtigii badan inta badan ku qaadan jiray qur-aankaas akhrisan jiray een, iskuulka markii ay tahayna inta badan gurigan joogi jiray yacni oo waqtigaas gurigan maxaa la yiraahday aan waxbarashada ku haystay kadib markii oo aabbeeyga uu uu geeriyooday kadib ee, dugsigiina markii aan oo xoogo een, qur-aanka een, nus rubac markii gaa- nus markaa gaarto oo kaleento maxaa la yiraahday waxaa sameynaysaa een, iskuulla la aadaa caadi waaye kadib marka een, meesha sidaasaan ni waan u samey jiray akhrinteyda xoogo aabdeed ilaa hadda sidaan akhrintaan ku ah sidaas waqtigaasaan ku ah waa gartay Ee, ka waran yuusufow ee, xiriirka aad la lahayd waalidiintaada ama dadka kugu dhadhow yaraantaada
no aniga een, alxamdulilah dadka igu dhow hooyaday ahayd oo xiriir aan la yeesho ilaa ay haddan hooyaday xiriir waa la leeyahay sababtoo ah aabbahay waqtigii uu- uu- uun dareemayay in maxaa la yiraahdaye uu- uu xiriirkiisna iska kaan dhawaa uu geeriyooday inkastoos aada u ii jeclaa marka xiriirkii ugu dhow hooyadee aheyd markaa ku dhaha xiriirkii ugu dhow hooyadee aheyd nin tollaabo ee ma ihi dad waa leeyahay ilma adeer waa leeyahay adeero waa leeyahay laakiin nolosha waxaa dareemi karo qofka agoonnima soo maray waa kaa
akhyadaada ugu weyn maxay ahayd xilliga caruurnimadaada waxyaabaa ku riyoon jirta ma jiraan
haa een, waxyaabo badan oo habigayga aheyd way jirtaa inaan mu-adin noqdo sababtoo ah aabbayaa mu-adin ahaa yacni inkastoo hadda aan noqonin laakiin hamigayga ugu weyn inaan mu-adin noqdo Een, kadib markii ee, xoogoo ay soo waxaysnaatay oo oo- oo waxaan noqden oo qof la soco kara aan noq dadka la soco karana aan noqon leadership inaan noqdo sababtoo ah waxaan jece aada u jeclaa hogaaminta marka ku guulaysatay riyooyinkii qaar adiga aad jecleed
dabcan hadda een, maba isku buraarujinin mamo sababtoo cimiladaa ii diiday sababtoo ah qofka markii uu uu asiga leadership uu noqonayo waa horta inay wax ay ugu bilaaban yihiin oo aa uu fahamsan yahay oo mogta laakiin hadda baajka markay qaato oo master aan u gudbo yacni baajkan dhexdiisaan waxaan rajaynaaba inaan oo ilaahay aan ka barya inaan hogaamiye aan noqdo hogaamiyaha aan noqonayn mid oo colaadeed ma ahayn ee mid waa ee- ee diblomatic maadaama aan maadada diblomatic aada aan u jeclahay Mhm.
Eh, inta aada nooleed ma jiraan waxyaabo la yaab leh ee aada aragtay yaraantaada niyow een, waxyaabo badan oo la yaab leh ayay kusoo marayaan oo caadi aad ula yaabto la tacajabto ay kusoo marayaan laakiin la yaab saameyn igu reebay weli ma arkin maya wax saameyn igu reebay oo la yaab eh, qalbigeyga weli ku taagan maya ma arkin
Eh, ma jiraan eh, maxaa talo ah usoo jeedi lahayd eh, caruurta yaryar kuwa soo koraya eh, kuwa hadda bal talo aad jeedi lahayd ma jirtaa ama aada u haysid nin waa mahadsan tahay ee, caruurta horta ee, tala aan usoo jeedi lahay ma hayay laakiin waxaan hayaa dadka waaweyn tala aan usoo jeedi lahay oo ah qusayda caruurta Een, waxaan dhihi lahaa dadka masaajidada ka galaya ee caruurta yaryar kabaha uu dhiibanayo waxaa qiimeysaa qofkaas baahida ku kaliftay inuu caseeyo uu noqdo waxaa fiirisaa baahida ku kaliftay cunug kabahaa ma kuu haynaa ku dhahayo waxa ka dambeeya inaa fiira sababtoo aad cunugaaga ma rabtid inuu caseeyo noqdo ma rabtid cunugaaga inuu maalayacan noqdo ma rabtid cunugaaga inuu darbajiif noqdo ma rabtid Een, inta cunugaaga aada u rabin waxaa ka ilaalinaya waa adiga agjoogga aad joogtid kan waxaa laga yaabaa aabihiis inuu baahiyaha gaarka ah qabo waxaa laga yaabaa aabihiis inuu dhintay geeriyooday waxaa laga yaabaa aabihiis dalley inuu yahay uusan awoodin inuu waxbarashada ka bixiyo uusan awoodin nolol maalmeedka isku hela oo cunugun guri uu ka jirina u dhahayo bax magaalka noo gale aniga wax waa soo waayay adiga wax noo soo raadi fiiri marka adiga fiiri qiimey waxaa qiimeysaa cunugaaga sidaa ugu diidi lahayd kabaha inaad albaab uu fariisto ku hayo inaad cunugan kale aa ugu diidid mar weliba waa sheegaa waxaan rabaa halkaa inta kaga faa'iidaysta wasaaradda waxbarashada hirshabeelle bliis fiiro gaar ah ha u yeelato caruurta dibad joogga fiiro gaar ah u yeelato caruurta masaajidada ha fadhido fiiro gaar ah u yeelato caruurta dadka danta yar ee guryaha fadhiya bannaanka iyo maakarin fiiro gaar ah u yeelato caruurta tuulooyinka ku sugan ee waxbarasho la-aanta ah Een, dhibaatada haddii ay waxbaran lahaayeen dhibaatada inta lagu jiro way soo yaraan lahayd sidaan aan aaminsanahay naftad ahaanteyda Een, caruurtaas alla garab istaago ninka kabaha dhiibayo ilaahay ka cabso cunugan kabaha u dhiibin waa ogahay waxaa is leedahay aniga lacagan siino waa ka shaqaysto laakiin baahida ku kaliftay baar ogow wardhe warniga haddaan waxbarasho ku geeyo Een, maxaa la yiraahdaye sidee waaye maka on kaa bixiyo see u aragtaa dheh adiga xataa qofka hadday wax ay kaa go-aan konton dollar baa laha ka dhigay ehelkiisa haddaa ku tuurtid faa'iiday kuu tahayda ilaahina waa kula xisaabtamaa maalinta qiyaamaa xisaabtan uu jiraa marka niow ana waxaan dhihi lahaa ilmahaas fiiro gaar ha loo yeesho
guud ahaan intaasaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan marti uu ku ahaa yuusuf abuubakar ibraahim oo ka mid ah wariyaasha ku nool magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle intaynu barnaamijkan kiis xiga ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waynu kala fogaan miyaan ku warramayn weli qofba waayihiisaa ilan meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramayn weli